dhegayso wararka codka gobollada dhexe
labada subaxnimo
toddobada iyo barka duhurnimo
labada habeennimo
afarta iyo barka habeennimo war helaa tala helaa yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
asalaamu ullaahi calaykum subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo warbaahinta codka gobolada dhexe qodobada warka saaka aad ku maqli doontaan kuwada ugu waaweyn waxaa qaybka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta kusoo wajahan magaalada dhuusmareeb ee xarunta galmudug madaxweynaha galmudug oo sheegay in wejiga labaad ee shirka wadatashiga maamul goboleedyada ay daafurayaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo sheegay in xilligan dalka uusan u diyaarsanayn doorasho qof iyo cod ah maamulka gobolka hiiraan oo amare ka soo saaray dadka dhigta isbaarooyinka sharci darrada ah kenya oo ka shakaysan sababta riday diyaarad ay leedahay oo u adeegaysa milatarigeeda ku sugan soomaaliya oo shalay soo dhacday qodobadaas iyo kuwa kale faahfaahsan warka subaxnimo ayaad ku maqli doontaan hadduu eebbaha wadale qadaro balse marka hore
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobolada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobolada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobolada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobolada dhexe
waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku aadan tahay afar iyo tobanka bisha julaay ee sanadka labada kun iyo labaatanka intaasi dhegaystayaal waxaan qaar ka mid a qodobada warka saakaad ku maqli doontaan haatana kusoo dhowaada wararkaas iyo kuwa kale faahfaahsan waxaa la diyaara anigoo ah mubaarak maxamuud aadan aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa lagu wadaa gelinka dambe ee maanta inuu soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ra-iisul wasaaraha dalka wafuud hordhac u ah ayaana shalay gelinka dambeba soo gaartay magaalada dhuusamareeb sidoo kale magaalada dhuusamareeb ayaa weli waxaa ku sugan madaxda maamul goboleedyada kuwaasi oo ugu soo gabagabooba magaaladaasi wejiga koowaad shirka wadatashiga ee madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah federaalka dhinaca kalena waxaa la filayaa in ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ka qayb galo wejiga labaad ee shirka madaxda maamul goboleedyada oo isla dhuusamareeb dhowaan lagu wado inuu ka furmo warar aynu soo ka helayna magaalada dhuusamareeb ayaana sheegaya in qabaqaabada soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya saakaba laga dareemayo magaalada dhuusamareeb socdaalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaana ku soo aadaya iyadoo dhowaan madaxda maamul goboleedyada ay dalbadeen in madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali khayre ay ugu baaqeen in ay kasoo qayb galaan shirka looga tashanayo arrimaha doorashooyinka kaas oo lagu qabanayo dhuusamareeb dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhankiisa lagu wadaa in dhowaan uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb si uga qayb galo shirkaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa faahfaahiyey shirka wejiga labaad ee la filayo inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb isagoona hadal ka jeediya munaasabad xalay ka dhacda dhuusamareeb oo lagu soo xirayay wejiga koowaad ee shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada xalay munaasabad ka dhacda magaalada dhuusamareeb laguna soo xirayay wejiga koowaad ee shirka maamul goboleedyada oo dhowaan kusoo gabagaboobay magaaladaasi waxaa hadal ka jeediya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaha ayaa soo jeediyey khudbad dhinacyo kala duwan taabanaysa sida shirkii lasoo gabagabeeyey wejiga labaad ee shirka iyo hadafka dadka shacabka ah ee galmudug madaxweyne cabdi kaariyo qoorqoor ayaa ugu horrayntii sheegay in guul uu ku soo dhammaaday wejigii koowaad shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa noo soo gebangaboobay shirkii wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka isugu yimaadeen si aad og tihiin ama la socotaan noogu soo gebangaboobay jawi ka turjumaya xaaladaha dalka ka jira iyo howlahana hor yaalla iyo sida ay tahay in loo wajaho tawfiiq iyo talo ku soo dhammaaday wuxuuna nuugu xirmay ugu dambayn fayskiisii koowaad taladaas iyo arrinta aad aragteen iyo sida loo tilmaamay xalka iyo xaaladda hadda jirta ay siday u wada socon karaan dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxa uu sheegay in wejiga labaad ee shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada uu rajeynayo in ay daafuri doonaan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya kana soo qayb geli doonaan shirkaasi waxaa noo furmi doona wejigii labaad oo ay ka soo qayb geli doonaan sidaan rajaynayno madaxda dowladda federaalka soomaaliya oon rajaynayna maalmaha soo socda inuu noo furmo insha allah kaasna waxaan rajaynaynaa shirkaa isaga ah sidii k- quruxda badnayd sharafta badnayd loo sugu afgartay kii hadda dhammaaday inuu kaasina noogu dhammaado nooguna qabsoomo reer galmudug soo dhoweyntiinna iyo martigelintiinna iyo ka qayb qaadashada talada halkan taalla ee loo fadhiyo caasimadda galmudug ee dhuusamareeb sidiinni u sii haya sidiinni u sii wada waan hubaa inaad xiise u qabtaan waan hubaa inaad diyaar u tihiin soo dhowayntuna waa sideedii madaxdii noo timaad noo imaanaysa madaxdii qaranka ah iyo waftiyada kaloo la socdaba insha allah waxaan leenahay iyagana waxaan sugaynaa inaan soo dhoweyno waxaan sugaynaa inaan sidaas iyo si kasii qurux badanba u soo dhoweyno insha allah waxaan khudbad dheer caawa meesha lagama rabo waa mahadcelin iyo gogosha inaan kasoo qaybgalkeeda madaxda uga mahad celino sharafta leh iyo inaan weli diyaar u siinahay inaan sii wadno inta laga gaarayo go'aamo ku fadhiya wakhtiga isaga ah ee kala guurka ah ugu dambayntii madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa munaasabadaasi ka soo jeediyey hadalla kaftan u badnaa oo uu ku muujinayay isku duubnida shacabka galmudug nin la yidhaahdo madaxweyne maxamed cabdi waaraan xifaaleeye maanta wuxuu yidhi sow reer galmudug ma ahan waxa goglaha dhigaya oo soomaali isugu yeeraya oo halle hawsh halle heshiiyo meel halla wada dhiga dhahaya wax soomaali u dhiman oo nabadii ma jiraan uu yidhi anna waa u sheegay waxaan ku yidhi madaxweyne waare reer galmudug warankoodii yaanbay ka tunteen waxaan nabad ahayn oo ay ka shaqaynayaanna ma jirto hadday dhexdooda tahay iyo hadday soomaali dhexdooda tahay nabadii baad horteed ka tihiin isafgaradka iyo wadaxaajoodkaad horteed ka tihiin waxaan waxaad muujiseen sida aad diya- diyaar ugu tihiin firfircoonidiinni iyo kaalintii laydinku yaqaanay waxaan leenahay waa idiin dardaarmayaa sidaas ku sii wada waanan hubaa madaxda soomaaliya iyo soomaali dhan waa idiin heelan tahay inay idin dhegaysato gogoshiinana hoggaansanto lana ixtiraamo waana la soo ixtiraamay si kastaba dhowaan ayaa la filayaa in magaalada dhuusamareeb uu ka furmo wejiga labaad ee shirka wadatashiga madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah federaalka waxaana shirkaasi lagu wadaa inay daafuraan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyadoona ra-iisul wasaaraha dalka maanta uu kusoo wajahan yahay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in xilligan dalka uusan u diyaarsanayn doorasho qof iyo cod ah waxayna dhinaca kala sheegeen in waqti lumis ay u arkaan haddii xilligan loo dareero doorasho qof iyo cod ah ayadoo weli ayse kala caddayn nuuca doorasho ee dalka ka dhacaysa islamarkaana madaxda dalka ay ku kala aragti duwan yihiin marka loo fiirsho doorashada qof iyo cod iyo doorashada dadban ayaa haddana qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo aragtidooda ka hadla waxay sheegeen in xilligan ay adkaa doonto in dalku u dareero doorashada qof iyo cod islamarkaana taasi ay ka dhalan karto dib u dhac hor leh oo ku yimaada wakhtigii lagu talagalay inay ku qabsoonto doorashada dalka xildhibaan xasan yare waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa uu sheegay in xilligan uusa ogeyn axsaab ama xisbiya dalka ka jira ayna adkaa doonto in doorasho qof iyo cod ah xilligan wax lagu soo doorto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo qof walbo Soomaali ah ama xildhibaan ha ahaado ama xil haay ama xil yoon hayn ama siyaasi ha ahaado mas'uuliyad gaar ah ayaa ka saaran xilligan kala guurka ah xilloon siyaasadeed loo baahan yahay waxay loo baahan yahay doorasho iyo process lagu midaysan yahay in la aado natiijada ka soo baxda in lagu qanco loo baahan yahay doorashadana waa wax la wada leeyahay wax qof shakhsi uu leeyahay maaha maxay kula tahay wallahi taas iska jirisa ka soo baxay horta xisbi hadda axzaab hadda jirta oo oo oo oo Soomaaliya la dhihi karo afar xisbi shan xisbi waa jirtaa ma jirto sharci axzaabtana ma wadiraba waqtiga la haystan aad buu cariiri isaga yahay laakiin wax allaala wixii soo bixi doonaba haddii axsaab ka mid noqonayaan haddii ka mid noqonayn se noqonaysa discussionska wuu bilaaban doonaa laakiin in lasoo imaado oo la wada hadlo maadaama doorasho qof iyo qof iyo cod ayna dhici karin guddiga doorashada ay ku dhawaaqeen doorashada kale dhici karta soomaali ku wada qanci karto in micnaha lagu heshiiyaa loo baahan yahay heesaha een, iyo murtida ayaa socota ummadda soomaaliyeed een, way isku soo wada dhowaanaysaa een, maalmaha soo socdana madaxda kala imaanaysa waxaan rajaynaynaa wax soomaali u ahayso oo- oo soomaali u wanaajiya xilliga kala guurka waa xilliyada ugu adag waa soomaaliya waxaan loo baahan yahay in soomaaliya xilliga kala guurka dulqaad iyo deganaasho iyo mas-uuliyad la muujiyo si loo gaaro doorasho loo dhan yahay natiijadeeda lagu wada qanacsan yahay waddankan soo hore ugu socdo maamulka gobolka hiiraan ayaa marar soo saaray ku aadan dadka dhigta isbaarooyinka sharci darrada ah sida warka uu nagu soo diray waryaheena bashiir cabdulaahi magaalada beledweyne waxaa ka dhacay kulan looga hadlaya amniga waxaana ka qaybgalay maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya kulanka ayaa laga soo saaray qodobo kala duwan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciddii hub sharci darrada ku dhex wadata magaalada beledweyne qofkii isbaaro lagu arko waxaan amar ku qabnaa inaanaan maxkamad la sugin ciidamada qalabka sidaa waxay amar ku qabaan maxkamad inaysan la suginno taa haddaan intaa uga gudbo waxaan rabaa inaan dul istaago hubka sharci darrada ah ee lagu wata magaalada qofkii lagu arko hub aan sharci wadan oo sharci darro ah ama waxa ku dhacayo ama si kale ha u sitee wuxuu geli doonaa gacanta ciidamada waxaa la wareegaya ciidamadaa la wareegaya annaga qofkii gu- hantidiisa ku ilaashanayo qolkiisa u yaallo gurigiisa hadda ma fatashayno laakiin dariiqa qoriga aan ku aragnay sharci darro lagu wato xitaa hadduu yahay mid ciidan waa la soo qabanaya taliyaha booliska gobolka hiiraan isaaq cali cabduleeb ayaa tilmaamay in dadka isbaarooyinka soo dhiganaya magaalada beledweyne gudaheeda ay tallaabo ka qaadi doonaan waxaa guddiga amniga ee gobolka hiiraan oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeete ayaa waxaa ka soo baxay go-aamo looga hadlaya amniga sugidda amniga gobolka go-aanadaasi waxaa ka mid ahaa in si wada jir ah loola dagaalamo isbaarooyinka oo kusoo batay gobolka hiiraan waxaan leenahay dadka isbaarooyinka dhiganaya ha ka leexdaana jidadka jidadka ha baneeyaano ciidamada amniga waxay amar u qabaan inay la dagaalamaan isbaaro meeshii lagu sheegay waajibaadkayaga wuxuu yahay inaan ilaalinno nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed dadka dhibaataynaya ee jidadka u taagan tallaabaan ka qaadayna insha allahu tacaala si wada jir ah ayaan ugu hortegi doonaa marka waxaan dhihi lahaa intaan meesha lagugu imaanin ama kan niyadda igu jirto inuu jidka istaago walaalow ka leexan haddaad ka leexan weysid sharcigaa lagu waafajinaya sharcigaa lagu marinaya Shacab- shacabka reer hiiraan dhammaantood amniga ayaa ina wada dan ah amniga ayaa horumar ah amniga ayaa nolol leh amnigaan ka wada shaqayn waxaan ogahay in ay shacabka reer hiiraan khaasatan ra- shacabka beledweyne ay yihiin dad nabadda jecel inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay usoo rabadgareeyaan dadka amni darrada ka shaqeynaya inay soo rabadgareeyaan ayagana si aan wax ugu qaban ugu dambeyn waxaa ka hadlay jenaraal saalax yacquub oo ah abaanduulaha qaybta toddobiy labaatanaad waxaana uu ka hadlay qodobada ay soo saareen gobolka hiiraan waxaa ku batay isbaaro sharci darro ah oo loo dhiganayo dadka shacabka ah gaadiidleyda dhibaato badan ay ku qabto dadka xoolaha dhoofsada dhibaato badan ay ku qabaan dhammaan guud ahaan shacabka eh, muxuu ahay gobolada isaga kala goosho ay dhibaato ku qabaan waxaan halkan idinkaga caddaynaa maanta waxay ka dambeeyo cid kasta oo isbaaro dhigato waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ah dhammaan ciidamada qalabka sida waxa ee gobolka hiiraan ka falgala waxay muxuu ahay amar buuxa ku qabaan iyadoo la fulinaya awaamiirtii taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay amar ku qabaan cid kasta oo isbaaro dhigato inay tallaabo ka qaadaan ama qabiil ha ku dhigato ama shakhsi ha ku dhigato qodob waa qodobkaas qodobka kale cid hubku sidan karta oo sharci darro ah magaalada gudaheeda iyo bannaankeeda haba yaraatee ma jirto oo aan sharciyaysneen oo aan meel lagu ogeyn waxaa kale waxay ciidamada qalabka qalabka sida ka soo haro waxaa hub loo ogol yahay oo keli ah macaawisley ciidamada ka barbar dagaalanta oo goobahooda lagu ogyahay ciddii kaloo hub iyadoo sidatala arka waa lagala wareegaa hub kow qodobka kaleent aan raba inaan aada u faahfaahiyana waxa weeye waxaa jira gaadiid ay ku buufsan tahay rinjiga ciidamada qalabka sida ay kala leeyihiin sida booliiska militariga weliba waxaa u badan hubka eh, eh, gaadiidkaasi in lagu buufiyo eh, tuutaha militariga ama rinjiga ugaarka ah ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaadiidkiisa ciddii lagu arka jaanisaa la siinaa hadda inay ka baabi'iyaan rinjigaasi ciddii lagu arka rinjigaas in lagala wareegi doono ciidamada ay la wareegi doonaan guud ahaan dhegaysta inta ayaa kusoo gabagabaynaya warkii subaxnimo oo kala socoteen codka gobolada dhexe warkan warkiisa xigayteena ku kulmi doona kaga tegaya subaxnimo wanaagsan